الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صفيه وقليله وخاصته وسلم تسليما كثيرا وبعد waa xadiidka tamaaniya tamaaniya tamaaniya saddex sideedaad oo aynu xalay kusoo aragnay saddexdaa xadiida isku sharaxa keliya ah waxay ka warramayeen mawduuca ama arrinta la xidhiidha ninka iyo qoyskiisu sida ay uga wada dhaqmayaan dhinaca taranka dhinaca taranka riwaayada uu warinaya judaamat bnu w bintu wahbi ay warinayso gabadhaasi waxay tihi rasuulka sala allahu calayhi wasalam goobjoog baanu ahaa anigiyo dad kaleba isagoo le laqad hamamtu an anhaa can ilkiila inaan kiilada diido ayaan doonay kiiladuna waxaynu kusoo tilmaamay gabadhu markay ilmaha jaqsinaysa ama uurka leedahay oo mucaamalo ninkuu la sameeyo dabeed nabigu wuxuu uhi fanadartu fi ruumi wa faris labadaa qole ee dowladooda waaweyn iyo shucuubtooda shucuubtaasaan eegay iyaga oo fa idaa hum yuqiiluuna awlaadahum waaba iyagoo sidaa samaynaya caruurtooda macnaha kula dhaqmaya dariiqada noocaas falaa yaduru dalika awlaadahum shay-an arrintii waxaan arkay inaana ubadkooda waxba yeelin uma saaluuhu can ilcazmi casdigii bay weydiiyeen markaasuu yihi dalika alwa'd alkhafiy riwaayadaas waxay tilmaantay alwa'd alkhafiy waa xabaalnoololin qabsoon waida almawudatu su-ila bi ayi dambin qutila oo qofkani dee sidii uu inanta udilay xantanna u dilayaa bay ka dhigan tahay riwaayadaas waxay tilmaamaysa casligu inaanu banaanayn bay sheegtay waaya ta ku xigta in xalay ku soo marnay nin baa nebiga ku yihi jaariyad baan leeyahay adoon wa ana acdilu canha cadligaan sameeyaa dee inay uur yeelataan diidaya wa ana uriidu maa yuriidu rijaal xadiiska xalay baynu soo macnayna carabka soo marinay raggu wuxuu doonayona waan doonaya deena gabadhi ugalmoodana waan doonaya uurna ma rabo nimankii yuhuud ahaana taxdusu ana alcazla almawudatu asuqra waxay sheegeen in qofkii ilaayo xabaalnololiye ay noqonayso nebigu wuxuu ihi yahuuddu been bay sheegeene hadduu ilaahay doonayo an yakhluqahu ma statacta an tasrifa wixii ilaahay uu doonaya inuu abuuro dee abuurka kama dugi karay marka caslin ba aad samaysid haddana ilmihii ilaahay uu doonayo inuu abuuro si unbu usamaysa casliga waa banaysay riwaayadaas riwaayada saddexaad aynu soo marnay waxay sheegaysa jaabir oo le kunaa nacdil calaa cahdi rasuuli illahi waalqur'aanu yanzil waktigii nebiga camaliyadda noocana waanu samayn jirnay qur-aankoo soo degaya haddii markaa qur-aan diidaya uu jiro ilanahaana canhu lqur'aan markaasaa naloo diidi lahaa fabalaga dalika nabiy allahi falan yanhana canh nabiga arrintani way gaadho noomuu diidin almuhim saddexdaa marka la eego ka hore wuu diiday labada dambena way baneeyeen istifaadaadka axaadiistan aynuu gudubna marka kiilada soo aragna oo waxa weeyaan waa mucaamalada noocaas nebigu inuu diidaabuu doonayo kolkaasuu wuxuu arkay nimanka ummadaha kale oo samaynaya reer faris iyo reer romiyo waan iska daayay iyadoo wax dhibaato weyn geysanay kolkaan arkay asar kale oo uu warinayo abi daawud sunankiisa ku sugani wuxuu ahaa asmaa bintu yaziid baa waxay leedahay nabigaan maqlay isagoo leh awlaadiina si sira ha u dilina fa ina alqiila yudriku lfaris fa yuctactibuhu can farasi qofku marka ilmaha yar kiilana kiiladaa lagu sameeyo hooyadii markuu fardafuul noqdo ayuu ka dhici oo daciif buu noqon doonaa waaya marka xoogaa madsado ah iyo dhibaato ayaa ku sugan oo ilmaha ugu sugan oo dee hooyadii baa laga yaabaa inay ka fasahaado oo sidii ay isaga ugu howlanayd ama caanaha u siinaysay ama ugu dararaysay dee systemkii jidhka ee shaqaynaya kolkii hore ilmahan iyo irmaankiisa iyo qanjidhadii wax soo tuuraye dhinaca caanaha soo saaridooda u shaqaynayo ayaa laga yaabaa xagkii jiniinka iyo inuu xamigi yeesho hamadan qofkii ku samaysmaysa iyo ifraazaadkii qanjidhada halkii ay u shaqaynayeen oo cakr yimaada oo markay u sahlan tahay caanihii ilmuhu dhaqayo ka noqdaan irguhu had iyo jeer way qashaataan marka geela wixiis dhaqayo u noqdo neef lidaalik ba haddii hooyadu ay uur yeelato iyadoo jaqsiinaysa ay suuragalba tahay carruurta qaarkood inay diidaan caanaha hooyadii islaantii irmaan unbuu ilmi yara jaqi waaye leanno caanida xumaaday oo si noqday waayo marka halkaa waxaa ku jira inaanay arrintaasi laga wanaagsan yahay siba hadday uur yeelatana way kasii howl badanta doctoorka abiibka islaamigaa moxamed cali alalbaar la yidhaahdo waxa uu tilmaamayaa uu aada uga warramay kitaabkiisa khalqulinsaan la yidhaahdo hooyadu marka ilmaha jiniinkaa caloosha ku sido wixii uu jiniinkaasi u baahan yahay xadiidkii iyo calciumkii iyo wixii oo dhan ilaahay wuxuu uga samaynayaa jidhkeeda xataa haddii calcium kale aanay jirin kalafaheeda ayaa uu uga soo baxayaa calciumkaas xadiidkiina waa sidoo kale haddii xataa iyada faqru dam uu ku dhacayo dhiiggu uu ka yaraanayo ilmaha ilaahay intiisa wuu siinaya xagga gurmadka isagaa loo badinaya sidoo kale haddii sumuum jasadiga ay jiraan oo iyada jidhkeedu sun uu leeyahay biidni illaahi tacaala suntaasi ilmaha yar soo gaari mayso oo waatan la tilmaamayo cudurkii iriskuba ilmaha yar ilaanu u gudbaynin fayraskii fii qaraarin makiin waa meel sugan oo ilaahay uu ilaaliyey ilmaha yar waktiga dee dhakhaatiirtuba ay xusayaan inuu u gudbi karo jarmiskaasi waxa wey marka uu soo dhalanayo iyo dhiiggii haddii ay saabo waaya iyadoo haddaba howlgalkaa islaantii ku jirto oo janiinkaasi uu jiro haddii haddana kii radiica ahaa ee jaqayina dhankan kale uu ka wado dee islaan la hiigay dheh oo laba dhan ayay u shaqaysay oo isu cagsi ah markaa khalkhalkaa ku imanaya darteed ayaa arrintan looga wanaagsan yahay waxse dee sharciyahoo xaaraantinimeeyey ma jiro waxaa xadiidkanuu nebigu inagu tusiyey calayhi salaatu wasalaam cilmiga wixii la xidhiidha caafimaadka iyo beeraha iyo horumarka adduunyada iyo waxyaabaha wixii la xidhiidha inuu in badan ku salaysan yahay tajaarib tijaabo inuu ku salaysan yahay sidaa darteed gaal iyo islaamba ciddii tijaabadaa gaadhaa xikmad bay soo kordhisay oo ummadda ay u soo kordhisay marka cilmiga waa ammaano gaalkana laga qaadan karo islaamkana laga qaadan karo sayniskii iyo culumtii horumarka oo aan la odhanaynin iyaga iskale oo dadka muslimiintaaba sida looga qaadanayo iyagana looga qaadanaya waayo nebigu wuxuu leeyahay fikraddan anigoo kasoo horjeeda wax daliili kuma soo degin oo waxyi sidaa darteed anigoo aragtidayda u arkaya inaana hagaagsanayn ayaan ummadaha kale arkay iyagoo iyaguba sameeyo gabadhiyo ur lahoo markaa ama jaqsiinaysa u taga oon haddana waxba yeelin dabeetna kolkaasaan dee iskaga dayanay bu markaa waxaan idinku diidaa ma jiro wey tajribadaa hore ayaanu ka faa'idaysanay wey si kale haddii loo eego dee waati aynu ka warramayna beeraha in uu asxaabta nebigu uri waxbaha ta'biirinine oo ubaxan isdhex gelgelinaysaana geedka dhadi kalan ku riminaysaan waxba iska daaya markay iska daayana timirtii xumaatayna waa kii lahaa sidiinii hore ku celiya timirtu ha idiin wanaagsanaatee mar hadday tijaabadaydi socon weyda antum aclamu biamri dunyaakum idinka ayaa arrimaha adduunyadiina aada u yaqaana marka cilmiga noocaasa tajribiga la yidhaahdo ee tijaabada ku yimaada waa ammaano cid walba laga qaadan karo waaya waxa markaas labadan daliil baa la qaadanayaa ee sheegaya caslinta in la samayn karo in la samayn karo ayaa la qaadanaya tanuu jaabir wariyey iyo riwaayada ku xigta alwa'd alkhafiy oo lagu tilmaamay macnaha waa xabaalnololin yar kolka loo eego xagga qasadka qofka intanuu isleeya uryuu samaysmino ee uu sidan dee nudfadii ilaa nudfadaba xayawaan nool baa ku jire nudfadan yar qofka ilaahay uu ka abuurayo candhuuftan yar alxayawaan almanawi baa ku jira oo haddii mijharka lagu eego la arkaya an yataxarak isagoo dhaqdhaqaaqaya oo qaybtii kala gelbinaysee makaanka gaadhsiinaysayna iyo taqbiyadiisiina ilaahay u diyaariyey marka xayawaan yar buu kani dilay siduu kaasiba inan weyn u dilaynin halkaasay isaga yar eegi laakiin wuxuu rasuulku tilmaamay caslintan qofku markanuu xaaskiisa ka caslinayo ee uu nudfadii xaggaa geynayo dabadda in haddana markuu ilaahay doonaya inuu ilmo meeshan ka abuuro isagoo ficladan sameeyey ayuunbu ilaahay ka abuuraya oo si aanu ogeyn baa wax uga siiban karaa si aanu ogeyn wax yar oo ka baxsada ayaa ilaahay uu ka abuuri karaya ila sideedaba malaayiin jaraasiinta kamidabaa meesha ka soo baxaysa mid kamidabaa ilaahay uu ka abuuraya sida dibiga xadiidkii dee ka markhaati furaya mid kamidahoo nudfada la idhaahdo oo buwaydadii hooyada u tegaya midkaasunba inta kale waa sii gelbinayaan oo way kaxaynayaan marka midhkii oo siibta ayay ku siman tahay sidaa darteed bay dhakhaatiirtu tilmaamaan caslintaas boqol kiiba konton ama boqol kiiba lixdan waa arrimaha ugu dhibaato yar bay dhaadaan laakiin haddana ugu aamin daran in xagga uurka inuu uur yimaado iyadaa ugu aamin daranoo inuu uurka yimaado ugu dhow boqol kiiba lixdan boqol kiiba konton ayuu noqon karaa ilaalintiisu nisba ahaan marka la eega bay idhahan iyada iyo timeka xagga waktigo la eego waayo halkaa waxaynu ka faa'idaysanaynaa hadduu ninku intaa ula dhaqmayaba xaaska caslintaa samaynayay oo dalaaqiyo waxaasi u yimaado oo ay uuraysato inaanu odhan karaynin ilmaha melihi ilan mar walba masale fiqiya lagala soo baxaya wuxuu nabigu sheegaya ilmaha melihi ma odhan karo waayo laga aamin ma aha arrintan in wax ka baxsadee ninkan waxyaaba badan oo qariiba baa la arko cajaa'iba mustafaadaadkay ka mid tahay waxaynu ka faa'idaysanaynaa xadiidka wixii waktigii nabiga la sameeyey calayhi salaatu wasalaam ee uu ogaaday aanu diidin in dee la samayn karayo caslinta waktigii nabigaanu samayn jirnay cidina may diidin camalka asxaab waktigaa rasuulka kol haddii aan la nahyin dee isagaa noqonayaba daliil shay la qaadanayo o lagu dhaqmi karayo sidaa darteed baa daliilada la qaadanayo fuqahada islaamku ay soo qaateen mid kamid ah wuxuu yahay camalu ahli lmadiina reer madiine camalkoodu isagaaba daliila ayaa aimada qaarkood ku tegeen sida imaam maalik iyo waxyaabaha masalan qadiyadan mar hore aynu soo ishaarnay oo filaya taxdiidu nasligu inuu xaraam yahay oo in gabadhii laga joojiyo dhalmada ay xaraam oo aanay bannaanayn hal mar bay banaanaan kartaa bay culimadu leeyihinoo haddii qofkan khatar uu ku gelayo urka haddii khatar urka uu ka gelayo oo la xaqiijiyo macnaha dee danni raati cilmi yaqiin oo kale ku dhow oo la idhaahdo dhakhaatiirtii aaminka ay idhaahdaan haddii uu caloosheeda galo khatar bay gelaysa markaasun baa laga joojin karaa inta kale maya waaya amaa in la yar habeeyo oo la tandiimiyo ha wasiiladii aan dhibaato lahayn dariiqada aan dhibaato lahayn waa lagu nidaamin karaa sida masalan jaqsiintii oo aada loogula dadaalo iyo in hooyadii ay xaaskii irmaanaado sida caslintan oo kale ama xidhidii iyo wixii lamid ahaa waxyaabahaas marka dee camaliyadda dumaruu samaynaya ee aanu rag samaynayn ama iraabka iyo kiniinka iyo dhibaatadoodaa badan bay leeyihin dhibka qofkan ku imanaya ayaa badan mararka qaarkood buu ka qaadaa qofku xanuun casabi ah oo neerfayaasha iyo madax xanuun joogto ah iyo waxa mararka qaarkood baa qofka dhadignimadiisiiba ay wax noqotaa mararka qaarkood baa dhabar furaba uu ku dhacaa marka irbada iyo waxaa lagu isticmaalo say dee ka markhaati fureen dhakhaatiirta marka haddii wasiiladani ay tahay mid waxna anfacayso aanu darar iyo dhibaatona keenayn waa loo isticmaali karaa bay leeyihiin arrinta noocana noocanaa sababina ay jirto marka intaa baxsigaa uu sheekhu samaynaya qaraaraadka culimada kibaar alculamaa iyo mujamac majlis mujamac alfiqi iyo wuxuunu kaga warramaya oo masaladaa ah gaaladu ay ya dhiirigeliyaane la odhanayo ha laga yareeyo dadkan dhalmada badan dhalmada taa ay dee gaaladu siday usii wadoodeen berigii hore uxayeysiinayeen iyagiibaa dib ugu hadhay dabeetana iminka usoo noqday in dadka la iska daayo ha iska dhaleena kadib markii laga bato marka mucaamaladan caslinta noocana xukunkeedu muxuu noqon karaa yajuusu bay leeyihin madaahibtu say u badan yihiin saddex madhab baa waxay leeyihin arrintani way iska bannaan tahay madhabulxanaabila waxa uu leeyahy waxa ay bannaanaan kartaa haddii maalan ninkiiyo gabadhu isla ogol yihiin oo gabadhu aanay diidanayn waayo ladadii iyo dareenkiibaa meeshii wax u dhinmayaa marka inay la ogolaataabaa muhiima ayaa ay leeyihin hadday se iyadu diiddo kolkaa ma banaanaanayso inaha ishaaraadkaasaynu ku dhaafay wacan anas bni maliki radia allahu canhu ana anabiya sala allahu calayhi wasalama nebigu kaana wuxuu ahaa yaduufu calaa nisaai dumarkiisuu ku wareegi jiray biguslin waaxid maydhi keliya akhrajaahu wallafdu limuslim xadiidkani waxauu tilmaamayaa inuu qofku isagoo jinaabaysan haddana jimaaca mar labaad ku noqon karo waa mucaamaladii baa arrimihii markaa islaamku xaqa kama xishooda waxyaabihii hoos hoosta ahaa gacaluun uu kuu sheegayay baa lagaaga warramay oo laguu sheegay marka isagoo qofku aan maydhanin inuu haddana jimaac mar labaad samayn karo xadiidkani waa sheegay waxa uu samayn jiray nebigu dumarkiisa ayuu maaragtay la kulmi jiray habeen isagoo aan maydhan waa min raxmat alcaliim alkhabiir jinaabada had iyo jeer sida laogyahay xikmadaha qofka loogu jideeyo inuu ka maydho waxaa ka mida futuurka ama daalkoo ay ka biiso oo qofku hadduu jimaac sameeyo waa kuwa yidhaahdo culimmadu ama dhakhaatiirtuba xusaya inuu udhigmo qof lix kilomitir cararay oo kale saa darteed baa dee qofba qofka uu ka itaal daran yahay ay sii tukaan tuqin leannahu qof odayahoo dee lix kilomitir orday iyo qof dhallinyaro ah isku mid ma ah marka futuurkaa iyo daalkaa qofka ka soo gaadhay buu maydhigu ka biinaya qofku had iyo jeer markuu shaqeeyo ama socdaaluu maydho iyo sariix nefis buu dareemaa xikmadahay ka mid xikmadaha waxaa ka mid ah in had iyo jeer qofkan dhidid baa ka soo baxaya kiisii caadiga ah aan ahayn dhididkaasina waa ka hadhaya islaamkuna wixii ur ah ee qofka ka soo neefneefaya sidiisaba waa qof nadiif oo daahirahoo udgoon qofka muminkiie taana waa waxyaabaha maaragtay noogu jideeyay bay ka mid tahay sidaa awgeed bay habboontay qofku ama inuu weysaysto labada jimaac dhexdooda ama uu maydho waa sunne uun waa sunne xadiidkii baa nebigu ku yihi abi saciid uu warinayey muslim ku sugnaa miskiin marka uu xaaskiisa u taguu doono inuu ku noqdo falyatawada baynahumaa wuduu'an ha weysaysta inta labada jimaac u dhahaysa riwaaya xaakimu siyaadee waxay fa innahu anshatu lilcawd inuu ku noqodka laftiisa taasi u fiican tamarbaa u kordhay iyo firfircoonaan habeen qura ayuu nebigu arrintan sameeyey habeen qura de waa arrintaa wuu kaga duwan yahay rasuulku dadka kale laba siyood buu kaga duwan yahay te hore weeyaana xagga tabarta dee laba mid aha oo soddon nin buu la awood ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam arrimaha noocaas oo kale jinsigaa arrinta labaad uu kaga duwan yahay waxa weeye qasmigu waajib kumuu ahayne sunnun buu ahaa alqasmu bayna azawjaat in xaasaska loo cadaalad sameeyo isaga sunnun buu ahaa sida suuratulaxzaab ay ka warramaysa ee waajib kuma ahayn laakiin innaga dee qofku habeenba dee mid buu ku maqan yahay sidaa darteed inuu isu keeno iyo inuu ku wareega iyo maya ee mid walba habeenkeeda ayuu u daynaya haddii kale oo kani wakti ay leedahay taa kale uu siiyo dee waxa uu noqon doonaa inuu eexday ayay noqonaysa eexashadaasina de waa arrin xaaraana oo xadguduba ayay ku noqonaysa maalintaa waxaabuu lahaa walahu yowmaidin tiscu niswa sagaal dumar u lahaa saxiixulbukhaari waxaa ku sugan annahu kaana lahu quwata alaaiina rajula soddon nin awoodba awooddood bay lahay siiye rasuulka sala allahu calayhi wasalam marka arrintaa la xidhiidha tamarta intaa le isagay ugooni tahay sidoo kale tan kale ee qasmiga ee waxa u saamaxay inuu isu mari karo waa arin isaga u gaara khusuusiyaadka nabiga kamid ilaahay baa yihi turji man tashaau minhun watu'wi ilayka man tashaa waman ibtaqayta miman cazalta falaa junaaxa calayk taa doontana waad soo qadimi kar horaad usoo dhigi kartaa taa doontana waad dib dhigi kartaa xaalad khaasa wey arrintaas iyadoo taasi jirto haddana wuxuu isku dayi jiray marmar mooyaane inuu u cadaalad sameeyo rasuulku sala allahu calayh wasalam iyadoona waajibba ku ahayn mucaamaladiisa wanaagsan bay kamid ahayd haddana inuu midba habeenkeeda siin jiray ilaa markuu sii dhimanayo markaasaa wuxuu odhan jiray allaahuma haada qasmii fii ma amlik falaa talumnii fii ma tamlik walaa amlik ilaahayo intii aan cadaalad samayn karayo waa intaa ee haygu canaananin wixii adigu aada gacanta ku haystay anigu aanan ku haynin oo ah inuu qalbigu meel la jiro qalbiga qofku inuu meel la jiro oo uu meel jecel yahay waa arrin ilaahay qofka uu ku abuuray oo dareen isagu ku abuuray wey marka dee kolley naftii dumarkan midunbay jeceshay la haysaaye shucuurkaa iyo dareenkaa nafta ilaah hay qabane laakiin muuqaal ahaan dee intii aan samayn karayo sameeyey ayuu nabigu lahaa calayhi salaam lidalik baa fuqahadu masaladan marka ay ka warramayaan ay aada ugu sii xeel dheeraadaanoo inuu qofkaasi dumarka u cadaalad sameeyo laba iyo wixii ka badan oo de isaga afar wax ka badan baa u banaanaa qasmigii baa laga dulqaaday gabadhii nafteeda u hibaysay baa u mehersamaysay dee axkaam badanoo xaggaa guurka la xidhiidha isaga u gaara wuxuu nabigu uhi man kaanat lahumra'ataani yamiilu liixdaahuma cala lukra qofka laba dumara lehe mid waa exda jaa ywma alqiyaamati yajuru axada shiqayhi saaqia aw maaila maalinta qiyaamaha wuxuu imanayaa isaga oo dhinac farij uu qabo oo dhinac sidaa u laalaadinaya sida qofka farijka qabaa uu dhinac u jiido isagoo dhinacii jiidayuu qofkan imanaya sababtuna waxa weeye labadiisii dumar ahaaba u kala exday oo waxaa lagu garanayaa maalinka qiyaamo astaan lagu garanayo weeye qofkii aan cadaalada lahayn mucaamaladaasina sidaas markaas xadiidkaasi xusay ee qofkii xaaskiisa markuu la dhaqmayo xaaladaasi sidaasay noqon karta waajib maaha likulli jimaac inuu u maydho kulan walba inuu u maydho waajib maaha waxa ay culimmadu isweydiiyaan qasmigan ma dumarkaa le mise waa xaq ilahay uu ku leeyahay waxay u badan yihiin inuu yahay qasmigani xaq dumarku ay ku leeyihiin sidaa daraaddeed ba haddii gabadhu ay xaqeeda ka tanaasusho dee uu qofkii tallaabo qaadi karaa sidii sawdaba ay nabiga uga saamaxday calayhi salaatu wasalaam anigu qaybtayda caaishaan u hibeeyey habeenkaygii hoyaatinkii waa kaa saamaxay caaishaasi radia allahu canhum wa ardaahum marka haddii labadii dumar ahaa ama saddexdii ama afartii qofku qabay ay wax isla gaadhaan inuu xaggaa u bato iyo inuu xaggaa u bato waaba malaha odayaashan had iyo jeer ka soo dhaadhaco xaggan dabadaha xaggaana dee xaasaskii joogaan ee qaxwii ku xidhanyaen laga maarmaynin halkan ma doonayo inta ay joogaan miyaro ay ku asturnaadaan waa wixii dee laga yaabo hadduu habeen habeen lagu wareegaana aanu isqabanayn oo dee dhoof baaba udhexeeyaba xalkooda wuxuu noqonayaa inay ka heshiiyaan inay ka heshiiyaan xaggaana uuba xaggaa u badan karo xaggana u badan karo haddii ay xaqeedii u dayso oy tidhaahdo warbar islaantaa weyne iyada ayaa si u xanaaqsane afar bilood ku maqnow ama lix bilood anigana miduun ila joog midda xagaaga kusoo beegdee markaa qiilbay baa ka jireen oo xaqeedii niyaradii ay u fudaysay tidhaahdo taa weyn inta badan ku maqnaa laakiin aniga bishaasuun ila jooga oo sidaa ay ku dhamaystaan dee waa arrintii meherkun bay lamid meherkii tobanka halaaday tii wadan kaa saamaxay ama laba halaadii keen ama lacag ku bedelo tii un bay la mid haddii xaqani uu xaqeedii yahay waana sida ay u badan marka xadiidkaa la eego qisadaa sawdo ku saabsanayd kolka la eego xaqani maadaamuu xaqeedii yahay wixii ay isku afkartaan isagii xaasaskiisu isagu ha iska busteeyo un ha muslaxda uun ooriyihiisu ha ka dhamaysto marka wixii hadday isla afkartaan inay guri wada galaan ama ay isla afkartaan inay isku dheri keliya noqdaan wixii akhlaaqda saamaxaysa waa loo ogolyahay oo dee maqsin keliya wada seexadkii iyo arrimahaas iyo inay kulankii meel ku wada sameeyaan iyo akhlaaqdaan saamaxayn wixii dee sharciguna akhlaaqdu aada u ilaalinaya waxaase laga warramaya wax kastoy ka raali yihiin oo dee sharcigu ogolyahay waa talaabada way isla jaan qaadi karaan xalku taasuu noqonaya ninkii ay ku yaro jiq tahay ee dhowrna isu geeyey isla markaana habeenkii isu qaban waayay waay baab ashadaaq waa meherkii meherkii la magacaabayey gabadha marka la meherinayo wey qur-aanku ku soo arooray waaatu nisaaa saduqaatihina nixla meherkooda siiya isagoo hibe iyo cadiya ah nebiguna xadiidka waxa uu ku yihi iltamis walow khaataman min xadiid ororado meherraadi buu ninkii ku yidhi fargal xadiidana ha ahaadee ijmaaca muslimiintu way isla waafaqsayn iyo qiyaaskuba in macnaha meherkaasi uu qofka dumare ay yeelanayso sharcigu meherka inta uu noqonayo ugu badnaayn iyo ugu yaraan midna ma xafidin oo halkaa yaan la dhaafinin koru socodkiisana lama odhanin hoosu socodkiisana lama xadidin waxaa si axaadiista aynu ku arki doonaa dumarkii nebiga iyo hablihiisii iyo dabaqad dhexe mustawe dhexe oo lagu meherin jiray in tusaalayaa lagaa siiyo ayaad arki doontaa sidaa darteed baynu ku arki doonaa inuu labiyo toban uqiyadood oo dahaba itna cashar uqiya oo maaragtay lacaga ayuu ku meherinayay sidaa awgeed baa meelaha ay u badnayd meherkan isaga ah gabadha in la siiyo loogu dadaalo aada iyo aad bay muhiim u tahay istifaadaadka axaadiista dambaynu ka qaadan doonaa meherku marka gabadha la siinayo uma dhigmo oo ma aha wax ay ku iibsanayso farjigeedan ninkani uu xalaashadee sharcigu u xalaaleeyey ee meherkani xalaaleeyey ma aha wax muqaabilo ah oo dee ciwad ka ah oo la isku iibsanaya maaha leanna adduunka yari ma goynayo qofkan dhanee lagu soo tabcee lasoo koriye adiga diibudejinta aad ku samaysay ad xil wareejin aada la soo wareegtay qaxwahan yar waxaasi uma dhigmo lidalik ba aayadda macnaha laga fahmaya saduqaatihina nexla waatu nisaaa saduqaatihina nexla nexladu waxa weeye isaga oo aan muqaabil ahayn isagoo cadiyo ah isagoo hibe ah isagoo karaamo iyo ixtiraam leh buu noqonaya in taasi ay tahay waxa daliil u ah marka gabadha la meherinayo shardi maaha in la magacaabo way iska fiicanta in caqadka la idhaha maxaa meher looga dhigaa intaa ha looga dhigo laakiin haddii aan la magacaabinna dee qur-aanku wuxuu ka warramay in mufawado gabadh la idhaahda ay jirto aan meherba loo magacaabi karin manaa la iskaba dhaafayo meherka waktiga dambe unu sugmaya ay aqalgalaan marka haddii uu muqaabil u yahay iyada ama xalaashigan la xalaashaday oo la isku iibsanayo sida beecoo kale de waxay ahayd in la cayimo oo la kala qaato oo shardi looga dhigaabay marka insha loo fahmaa muhiima waa shay lagu karaameeyey si nafteedu ay wanaagsanaato si in la danaynayo loo arko si looga farxiyo arrimahaasi baa loo jeeda waaya can anasin radia allahu canhu can inabiyi sala allahu calayhi wasalam annahu nabigu actaqa safiya gabadha safiya laylaa bintu xuyay ibna akhbab reer banu israa'iil ka mid ahay ayuu xoreeyey wa jacala cidqaha xorayntiina wuxuu ka dhigay sadaaqaha meherkeedii muttafaqun calayh gabadhaa iyada madaxdii yuhuudeed nin ka mida ayaa dhalay oo xuya xuyay ibnu akhbab la odhan jiray nasabkeeduna wuxuu gaarayaa haaruun nebi haaruun bay halkaa ka gelaysa waxaa qabi jiray nin madaxdii yuhuudda ka mid ahaa oo la odhan jiray kanaanat bna abilxuqay oo isaga aabbaheed waxaa la dilay maalintii yowmu nadiir qaswatu bani nadiir kan qabayna waxaa la dilay maalintii khaybar aabbaheed iyo ninkeediiba labadaa dagaale yuhuudda lala galay ayay ku socdeen usrad aada iyo aada dee boqortooye u ahoo si ishu u qabanaysayna waa ahayd sidaa darteed bu rasuulku sala allahu calayhi wasalam markii isagu addoon ay u noqotay gacanta uu ku dhigay ayaa wuxuu doonay in qalbigeediina uu soo celiyo qalbigeedii kor u soo kacay iyo mooralkeedii bal dadkan la qabqabtay ee ehelkeeda ka mid ahaana asxaabta ay u sabafalaan iyaga laftigooduna ay sabab u noqoto inay islaamaan marka halkaa waxaa laga arkayaa meherku inuu noqon karo manfaca sidii qur-aanka baridiisii aynu kusoo maraynay oo kale ayaa tanina xoraynta laftigeedii ilaa maalba ay qofkani uu isku xorayn lahaayeen manfaco iyo dheef u timid ayaa meherkii loo qaabilsiiyey marka qisadeedu saasay ahayd waxay halkaa taasi muujinaysaa guurarkii rasuulka sala allahu calayhi wasalam asraarta iyo xikmadaha ku jiray markuu nebigu xaasas ka badan guursanayey may ahayn oo may ahayn rabitaankiisa un inuu ka duulaye waxay ahayd bulshada oo uu isku xidhayo dadka qaarkood oo sabab ugu noqonaya inay islaamaan naxariis badanoo ummadda dhexdeeda uu muujinayada markii iyada uu nebigu xoreeyey ee sidaa uu ku guursaday ee xaasaskii nebiga ay ku biirtay min ummahaati lmu'miniin ay ka mid noqoto waa kuwii asxaabtuna ciddii ay gacanta ku hayeen ee ehelkeeda ahaa ayay xoreeyeen oo idhahdeen dee xididkii nebiga waxba adoonsan mayne inaga xoreeya markaa saxaabiyaadka qaarkood oo ummahaatulmu'miniin ka midaba waxay lahayd gabadhaasi ehelkeeda aad bay ugu khayr badanta sidii haaruunba uu ahaa nebi muuseba uu ahaa walaalkii haaruun mid aada ugu khayr badan oo ergadiisi ilaahay rasuulka ka dhigay kaga dhigay markuu hi haaruunma igu dar sidii oo kale iyaduna ay khayr badan u yeelatay ehelkeedii kadib markii la guurs nebigu uu guursaday ayaa barakadii daraaddeed asxaabtuna ay xoreeyeen ma istraatiijiyadu nebigu kalaha calayhi salaatu wasalaam guurka badan masaladan oo kale marka addoommo jiraan cidqigii ama xorayntii meher waa looga dhigi karaa xaaladan oo kale waxaad arkaysaa in nebigu aanu u baahanaynin cid kale oo usii guurisa isaga waxyaabaha khusuusiyaadkiisa ay ka mid yihiin meherkii manfaco uu noqon karaa mid diiniya iyo mid dunyawiya labadaba waan abi salamata bni cabdiraxmaan radi allahu canhu anahu qaal samictu caaishata radia allahu canha saxaabiyaddaa caaisha waxaan maqlay buuri iyadoo leh sa'altu caaishata radia allahu canha caaisha waxaa weydiiyey kam kaana shadaaqu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam meherkii nebigu dumarka siin jiray intuu ahaa qaalat waxay tidhi kaana sadaaquhu meherkiisu waxa uu ahaa meherku liaswaajihi dumarkiisa siinayay intay casharata uqiya labiyo toban uqiyadood oo lacag ah wanashan iyo xoogaa siyaado ah wanashan iyo siyaado qaalat waxay tidhi atadri ma garanaysaa nin yahow su-aashay weydiiyey man nashu nashigani waxa wiiye waa eray luqa ah qaala wuxu uhi qultu laa ma garanaya baan ku ihi buui qaalat waxay tihi nisfu uqiya uqiyad barhkeed weeye uqiyad barhkeed fa tilka intaas khamsu miati dirham waa shan boqol oo dirham oo lacaga ayay udhigantaa fahada sadaaqu rasuuli illaahi sala allahu calayhi wasalam liaswaaji oorihiisa meherkuu nebigu siin jiray intaasu ahaa intaasuu ahaan jiray fahada sadaaqu rasuuli illaahi liaswaaj shantaa boqole lacaga ayaa uu u badnaa toban waqiyadood oo afar boqol noqonay macnaha marka la isku wada dara wixii oo dhan macanashigii ayay shanta boqol noqonaysa xadiidkani waxa uu tilmaamayaa meherka dumarku ha loo magacaabo laakiin inaanu waxba qaali noqonin oo aan la qaaliyeynin waayo qadarkaa kooban ayaabu ahaaba meherkii dumarka nebiga calayhi salaatu wasalaam markaa sheekhu waxa uu leeyahy khamsu miati dirham hiya biriyaalaati alcarabiyi sacuudiyi miatun wa arbacuuna riyaala waxaa u dhigmaa boqol iyo afartan riyaal sacuudi buu leeyahay saasuu sheegay boqol iyo afartan riyaal sacuudina dee wax badan ba maaha afartameeyo doolar marka halkaa waxaa laga fahmayaa bay idhaahdeen culimadu inaanay habboonayn meherkii in la qaaliyeeyo innaga waxyaabaha guurka adkeynaya ka mid tahay meherkiina inuu qaali yahay yaradkiiyo gabaatigiina qaali noqdo alaabtii qaali noqoto fujaankii qaali noqdo dahabkii qaali noqdo dabeednana guurkii la iskaba daayaba saaxiibadii naftiisaa markuu arko qofka iyo halka lala maray iyo guurkii oo ku ballaamay ayuu madaxa xoqanayaaba qofkii dhaqdhaqaaqi laha geed walba in gubtaa way hoos taallaabay tidhaahdaa soomaalidu cid walba in cuslaysa waa waa ag taallaa wey ummadaha aynu batroolka ufilayna u filayna masalan khaliifka iyo dowladaha carabka mushkiladaha ugu weyn waa meherkan meherkiibaa noqonaya laba boqol oo kun oo riyaal matalan ayuu noqonaya waxa la mida isaguna dahabka inantu ay xidhanayso dahabkaana way ka jecelyihin soomaalida marka meherkiina waynu lacag intaa leeg noqdaa laba boqol oo kun oo boqol kun lasoo qadimayo meherkiina waa inuu no mariinkii ama dahabkiina waa inuu noqdaa mid kaariyoole lagu riixayo baalkan yare gaariximo ka yare kaariyoonaha ee had iyo jeer alaabta dadkan hoohooyadu ay ka laalaabiyaan sida kaasoo kale ama alaabta garoomada lagu riixdo kaasoo kalea dahabkii hareeraha laga soo lulaya gabadha kii ay dhakada ku xidhayso iyo kii cagaha iyo kii dhexda ay ku xidhayso waxaa soo wada laalaada in dukaan furaysa ee qofkii kaaba laga yaaba intaasi inay isla gaadho shan boqol oo kun oo dollar waxaynaan dee inaga agteeda fooqyada loola kaco marka mubaahaat baa la ydhaha iyo mufaakhara iyo mukhaalaat fi lmuhuur ma wanaagsano taas tiina waxay keentay dhalinyaradii inamadiina inay meelaha iska qabtaan yurubta iyo meelaha baase loo dalxiisay iyo sinada hablihiina inay noqdaan canuus canuuska guuntay u yaqaanaan had iyo jeer carabta oo aabbaheed habaarto ay iskaraahiyeystaan oo gurigaas in lagu qufulo oo xalaashii iyadoo aan masaariif la waayin aan la waayin sidii loo wada noolaan lahaa ayaa haddana xalaashii caqabadaha loo sameeyey dana carqalad badan waa mushkilada ay ijtimaaciyo aad ay uga cawdaan wadamada lacagta caalamalislaami marka meherkii lacag buu noqon karaa oo wuxuu noqon karaa bagaash oo wuxuu noqon karaa manfaca manfaca diiniya iyo mid dunyawiya intaba uu noqon karaa meherku markaa waa inuu noqdaa un mid dee dhexdhexaado qofkiina wax loo magacaabo laakiin kaa aanu ahayn faraha badan aynu iminka wuu soo biiraya innaga beriyo dhexdeera wuu sahlanaa iminka laakiin wuxuu marayaa dhowr kun oo dollar iyo hablihii unba xagga dahabka unbay ugu dhufanayaanoo dahabkiina oo kan qaaliyooday dabadna waxuna iska odhanaysaa intii afkeeda uu qabsado garaam ah saddex boqol oo garaam laba boqol oo garaam mid agteeda joogtun baa u sheegaysa intaa dhe lagaba fujin maayo mar haddii aan nidhi nafteedii kumay iibsanin iyo cawradeedii ee waa wax hibe iyo hadyadah waxaa muhiim u ah uun inay hesho nin wanaagsan nin wanaagsan oo xil qaado oo halkii reerkoodii iyo aabbaheed u gala oo diin iyo akhlaaq lahoo ku filaan kara inantu hadday hesho maxay ku falaysaa qaxwo yar qaxwo yar waxba u tari maayo wuxuun ha tidhaahda markaa haddii la yidhaha barhka daana ha ka nafisto ila waa ninkeedii hadday nin wanaagsan hesho meherku wax alla wax macnaaha u kordhinaya ma jiro hadduu ninku ka xumaadana meherku waxba uma tarayo haba buurbuurnaadee sidaas sida marka waxaa laakiin inaga yaro badan dadka qaarkood inaanay inantu xoolaha ka qaadato uga jeedin basey u badan yihiin laakiin maxaa lagu meheriyeyda maxaa heblaayo lagu meheriyey intaa hala dhagaysto maxay bixiyeen nimankii soo geed fadhiiso iyo maxaa lagu meheriyey intaasoo ay iskaga sheekaystaan dadka guurka iyo yaro xiiseeye ka agdhow caylada intaasoo meheraa lagu meheriye intaasoo gabaadtiiyo yaraday bixiyeen magacaasun baa looga jeedaa tiibaa dabeedna dee magaciina waad ku gashiyoobaysa magac ku joogi maayo haddii halkaa la isla saxeexo wuu ku raacay wuu ku raacay marka haddii imikana dee berigii hore garaamka toban dollar buu ahaa labaatan dollar buu maraya boqolkii dollar baa laba kun oo dollar mara boqolkii garaam laba kun oo dollar maray marka ha lagu xisaabtamo qofka qof wanaagsan ha eegato ehelkeeduna nin wanaagsan ha u eegaan waxba yaa mushkilada meherka caqabad laga dhigay waxaase iyaduna de iska suuragala haddii labada qof marka hore wax isku mehersadaan oo uu ku bata ninkii marka ay ninkiiiyo gabadhu isku yimaadaan dadkan kale ee ku dhex jira iska baxaan reer gabadh baa kaa raacda baa la yidhi dee wuu odhan karaa baskooni samee heblaayo bal takfiid u samee bahalkii u farabatee marka hadday dee ka wada saamaxeen hadday bar ka daysiy hadday wax jabaan ugu bedelayso kolkaana uu ansaxaya ansaxaya ila wax xoolaa ay leedahay marka inahaas wuxuu kaga sii hadlayaa fi mas'alati khalaa'i lmuhuur meherka qaalinimadiisa ayuu leeyahay dowladaha carabta iyo dadka muslimiinta ahi waar ummadda ha ka daaye oo dawladdu qaraarwaxaasuu ka warramaya sheekhu intaa intaa in dusha ka sheegnu sharaxa ku bixinaya waxaa kaluu sheegay masalo kaleoo dhanka kale ah oo ah xawla tafashi caadati dawda fi lhind waa gabadhii oo laga doonayo yaradiiyo gabaadka mushkiladan haddaynu ka cabanayna inagu wuxuu kuleeyahay hindiyana waxa laga cabanayaa dadkii muslimiintaa deganaa ay ka cabanayaane hablaha dhalay in inantii laga doonayo yaradiiyo gabaadka oo marka ay yaradiiyo gabaadka inantu bixiso unbay suuqii guurka usoo baxaysaa heli kartaa hadday taa weydo cidina guursan mayso waa teena cagsigeeda teena cagsigeeda wey marka guurka noocaas wahuwa almablaq aladi tadfacuhu alcaruus fi mujtamaci alhindi alislaami muqaabila azawaaj marka haddii kaa la waayo dee guur beeri mayso taasaa iyadana meesha uu ka leeyahay wax aan banaanayn oo aan hagaagsanayn oon guurka lagu cadili karin wey laakiin guurku waa ansaxaya وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لما تزوج علي فاطمة علي markii uu guursaday faaطima ilahay ka raali noqday labadoodaba radia allahu canha aw radia allahu canhuma qaala lahu rasuulu اllahi salى اllahu alayhi wasalam nebigu wuxuu ku yidhi cali oo la xidhiiday acdihaa shayan dee waar inanta mehersi ila nebiga waa soo dogay nebi ba ahaade qaala markaa wuxu uhi maa cindii shayun dee waxbaanan haynin waa in adeerkiiyo xogtiisu hayaa qaala wuxuu ihi fa ayna dircuka alxutamiya diracaadii dagaalka aad ka gashan jirtay xutamiyadahay xaguu yaala dee kaaba soo sii wey rawaahu abu daawuud wanasaa-i wasaxaahu alxaakim inantiisana nebigu u hadla xididkiina muu xumayn xaqubuu sheegay dee xaqubuu sheegay inanta mehersii buu dee meherbaanan hayn maal buu uga jeedaa dee wax maal kaasho hayay ma jirna calayna xaguila wuu dadaalaya una kolkaasuu uri diraacdireedkii aad dagaalka ka gashanaysa xutamiyada la odhan jiray meesha xutamiya qabailka xutamiyadu sameeyaan qabiilatu xutama binu muxaarib ay sameynayne macnaheedu de waynu ka garaabu bixiyey marka wuxuu ku uhi saxahu alxadii saxa alxadiida saxahu alxaakim marka tasxiixiisa waa la isku khilaafay inkastuu uga haray oo aanu ictiraaf ku samaynin tasxiixa xaakim qaarse waa ka daba tegeenoo waa ka yara murmeen markii u sahlaya de adugu xasan meelahaas ku dhig waa inantii rasuulka sala allahu calayh wasalam faatimata azahraa caruurtiisa ayay u yaray sanadii labaada hijradana markuu nebigu laba sano joogay madiine ayuu u guuriyey caliy bna abi aalib waxay u dhashay xasan iyo xuseen iyo muxsan iyo zaynaba ruqiya umu kalfuum intaasay u dhashay zaynab ruqiya umu kalfuum intaas oo markaa hablihii iyada mooyaane hablihii kale ay iyada walaalaha ahaayeen uunbay kuwii ay dhashay ugala magac dhig xasan iyo xuseenna garad muxsanna markaa inuu macruuf marka hore u dhintaa laga yaabo caruurtii nebiga ugu yaray hablihii nebiga ugu yaray waana inantii ugu dambeysay xagga geeridoo inta kaleo dhan way ka wada horreeyeen lixdii kaleba way ka horreeyeen carruurta rasuulka sala allahu calayhi wasalam iyada ayaa ka dambeysay lix bilood baana ka geeri dambeysay nebiga calayh ila ogaanshihiisa inaad arrimaha taariikhda ogaato wax badan baa kaaga xidan halkaa waxaynu ka fahmaynaa mar hadduu nebigu uhi inanta mehersiin cali oo faramadhan oo weliba aanu kaga hadin waan faramadhnahay qalabkii lagu dagaalamaya uu yihi si meherku inu habooyi oo aan la qadinayn ayaa halkaa laga qaadanaya gabadhii faramadhaan la diray waxaa laga qaadanayaa oo kale waxaa la siinaya inuu bagaash noqon karo aanu kaash uun shardi ahayn kaash waxba shardi maaha laakiin wax maaluuna maalu waa inuu yahay inaanu wuxuu qaali noqonin baa laga faa'idaysanayaa oo shaygani wax badan siiba dee qaali ahayn qaali ma ahayn waxaa kaloo laga faa'idaysanayaa bay leeyiin qadimaaduna inuu ku fiican yahay meherku oo waxba aanu dayn noqonine inaad iska qadinto wakti hore aada iska siiso oorida ayaa wanaagsan way ka xanaaqaan innaga dumarku haddii la idhaha meherkaaga ha lagu siiyo waxay moodaysaa inuu ninku furayo laakiin u dhaaray inaana furayn sidii aynu lahayn agoonka xoolihiisa si baa la yidhi oo una dhaaray inaanad aabihii dilin dee heblaayo inaanad furayn u dhaaro laakiin dayn waan dayn baxayaae waa si deg degaa loo dhimanayaa heblaayoe waa kan deg aada gashi bax waxaa halkaa aad ka faa'idaysatay أن إعداد آلة الجهاد من دروع وسلاح وفرس لا يعتبر توقيفا وقف من نقطة آلات الدقال الله ديارتضع لكن وهنتي وقفت اسكالي qofka muslimka ahi dee inuu mar walba diyaar yahay wey hubkiisa iyo gaashaankiisa iyo gaadiidkiisa iyo ilaa waxauu haystaabaa laga faromaroojin haddaanu hubba lahayn dowlad iyo shacbiba dadku inay diyaarsan yihiin wey oo tababarkooda ay qabaan oo hubkooda leeyihiin oo agab ku talagal uu jiro saa caliba uu alaabtiisa udhiganaya alaabtaasina milkiga shaksiga wey mar haddii wax milatari laga siiye aanay ahayn oo dowladi leedahay وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبg waxa uhi أyuma امرأة gabarh kasta oo nakaxat calىa shadaaq meher ku guursata aw xibaa ama hibe iyo hadyad la siiyey aw cida ama wax loo ballan qaaday qabla cismaة النikاx xilaha ka hor intaanu xilo ka dhiganin ka hor fa huwa lahaa waxaa iyadaa leh wamaa kaana wixii ahaaday bacda cismati nikaax intii loo meheriye xilo u noqotay kadib wixii lasii la bixiyeyna fa huwa liman ucdiyahu ciddii la siiyey baa leh wa axaqu maa shay ka ugu wanaagsan ee ukrima arajulu ninka lagu maamuuso calayhi isaga ibnatuhu waa inantiisa aw ukhtuhu ama waa walaashi waa xaqu maa ukrima rajul calayhi nin waxa lagu maamuuso oo hadyad lagu siiyo oo lagu ixtiraamo waxa ugu habboon ibnatuhu aw ukhtuhu inantiisa ama walaashiisa lagula xidhiiray rawaahu axmed walarbaca ila nasaa-i xadiidku waxa uu kala qaaday inanta wixii la siiyey intaan la meherinin ka hor iyo wixii la siiyey intii la meheriyey kadib wixii inanta ama wixii la bixiyo inanta ka hor intii aan la meherinin iyadaa iskale laakiin meherka kadib wixii la bixiyo waa qofkii la siiyo haddii iyada la siiyey iyo haddii ehelkeeda la siiyeyba oo marka sadaaqii waa meherkii xibaaguna waxa weeyaan hadyad la bixiyey cidaduna waa ballan la qaaday oo ciddii wax guursanaysa ee ballan qaaday marka haddii sadaaq la yaboohay oo la yidhi meherintaasaa lagu siinaya loo sii qadimay iyadaa leh haddii cadiyo la siiye iyadaa leh haddii ballan loo qaaday iyadaa leh waayo kuwan kale waktiga waxyeelan lahaa in intii lala xidhiiday kadib bay ahaan layd xidhiidtinimadiina w may dhicin iyo meherka amaa cismada kadib cismadu waa xilaha walaa tumsiku bicishar ilkawaafir waa guurka iyo caqadka iyo meherka intii meherku uu dhacay kadib haddii wax la bixiyo fa huwa liman ucطiyahu waa ciddii la siiyo waxaynu marka horeba ka fahamnay wax aan meherka ahayn in la bixin karo marka la isguursanayo bal halkaas waxaba ku jiraba qiilbaygii yaratiiyo gabaatigae ayaa halkan ka soo baxay bishar waa in wixii aanu u dhigmin sawir iib waa inaanu lahayn oo gabadhii in la iibsanayo waa inaanu u egaanin oo imisa na siinaysaan iyo idin siin mayno inantoo idin guurin mayno idinkoo intaa bixiye mooyaane tii berigii hore soomaalidu imika way kasoo guureeneen tii noocaa ahay ee geela lagu kala iibsan jiray sawirkaa waa inaanay lahayn iyagoo aan waxba shardisanin oo intaana sii odhanin xididkii wixii loo garto ee yaradle ee gabaatile ee hibele ee hadyade ayaa baabkani uu ka warramaya haddaba meherka ka hor haddii wax la bixiyo inantaale meherka kadib haddii wax la bixiyona de waxaa la eegayaa mawaalidkaa la siiyey mise inantaa la siiyey haddii inanta la siiyey iyadaale ama meherahaada ama wax kale haddii dadkan kale tolka iyo ehelkeeda iyo waalidkeeda iyo la siiyeyna kala siiyaale halkaas uu kala qaaday ayuma imra'ati nakaxad calaa sadaaqin aw xibaa'in aw cida gabadhii lagu guursado meher loo sii qadimo ama hibe la siiyo wax loo hadiyeeyo intaan laba meherin ama wax loo ballan qaado qabla cismati nikaax meherka ka hor fahuwa lahaa iyadaa leh oo marka daahirku wuxuu noqonaya xataa haddii aabbaheed iyo hooyadeed iyo ehelkeeda wax loo ballan qaado ama wax la siiyo iyaduunbay ku biyo shubmay iyadoo bixisa mooye iyadaa hibadii iyo meherkii qaadanay daahirku saasuu noqday wixii laakiin bacda cismati nikaaxa fahuwa liman uctiyahu waa ciddii la siiyey markaa waa ciddii la siiyey oo haddii ehelka la siiyeyna ehelkaa leh waxa aan meherka ahayna la bixiyey haddii inanta la siiyeyna inantaale haddii markaa qofku isweydiin lahaa war waxaan la kala qaatay ee aan meherkii inanta ahayn talow xukunkiisu waa maxay hal yajuusu am laa qaybtan dambe xadiidkaa ka jawaabtay oo qofka wax lagu mulamuuso wax laga siiyo waxa ugu habboon walaashii iyo inantiisa kolle dee waa maamuus waa karaama marka karaamada walaashaa lagu karaameeyey ama inantaada lagu karaameeyey kole daana iilahayna karaamad waa yajuusu akligiisu waa banaanya marka ruwaatuhu iqaatun xadiidka ruwaatiisu waa iqaatku koa sanadka rag iqa adaa ku jira camru bnu shacayb intaa ka sokaysa waa iqa hal hadalba ha jiro laakiin wuxuu ku muujinaya xadiidka in la daliishan karayo labadaas wuu kala qaaday almuhim marka aynu kusoo dhowaano waxaa la bixinayo ajaaza alculamaau lilwaalid an yashtarida linafsi shayan min asadaaq meherka laftiisa inanta wuu kala hadli karaayo wuxuu odhan karaa heblaayo waan ku guurinaya meherna intaasaynu ka dhigaynaa dee intaa maysiinay haduu waalidkii yahay aabihii iyo awowgii waa inay markaa inantay ka wada hadli karaan waayo wuxuu u daliishanaya anta wamaaluka liabik inanta meherkeeda waalidku waa ka qaadan karaabuu halkaa kasii wadayo waxa uu dee usoo daliishaday nin uu nebigu ku yidhi adiga iyo xoolahaagaaba aabbahabaa idin leh waxaa kaluu ku daray riwaayadii kale xasanka ahayd ee tirmidi ina adyaba ma akaltu min kasbikum wa ina awlaadakum min kasbikum waxa aa cuntaan waxa ugu wanaagsan waxaad gacantiinu shaqaysay awlaadaaduna wuxuunay ka mid tahay wixii gacantaadu ay shaqaysay markaa meherkii inanta hadduu dee waalidkii wax ka qaato waxba loo baani maayo la qabsan maayo inantii waxba ashkatayn kari mayso markaasuu mariyey almuhim waxaa la isa siiyey waa la isa siin karaa wax shuruudoo ku xidhan hadduu jiro labada qof aan lagu kara eriyey fitne iyo fasaad aan lagu abuurayn inanta gayaankeed heshe aan guurkeeda lagu carqaladaynayn waa sidaynu iminka isaga badan tahaybe waa la isa siin karaa waxaa kaloo meesha ku jira xukunkiisu waa maxay ilaa meher ma ahe dee waa hibo iyo hadiya iyo saa xadiidkuu sheege karaama waa wax la isku karaameeyo hadiyad iyo hibo ah hadiyad iyo hibo haddii la kala guddoonto isugu noqosho maleh waxaynu taa uga jeednaa haddii ninkii iyo inantii kala noqdaan inuu yidhaahdo ma aha meeshan xoolo badan baa iga galay intaasi meher bay ahayd intaasina waxay ahayd yarad intaasina gabaati intaasina mariin intaasina sodohdaan u dhiibay ina xisaabiya way dhacdaayo waxana soo mare ila waxaanaynu ka warramayna badankooda waa ay aragnimo u badan yihi mushkiladaha mujtamaceena naga soo maray kamid yihi hadiyo jeer baab alqada garsoorka markaanu ku jirno nink ila meeshu waa la ficilsamaya markaas waa la isku xayraamaya markuu ninkii xilo waayo ayuu baabkii xoolaha kitaabkii xooluhu soo kala bixinaya buugi markaasuu leeyahy halayna xisaabiyo marka meeshii waxaa ka xaasila meher la gelayo hadday guri galeenna inantiibaa yeelan haddii aanay guri gelinna dee nus bay leedo kaasi isagu dee sharciga cayina waxaan kale laakiin la kala qaatay farxaddii lagu quustay rag iyo dumar mid kasta ha qaatee waa hibe iyo hadiyad la bixiyey waalcaa'idu fii hibatihi kaalcaa'idi fii qayb qofka hibadiisa ku noqonayaan ay hunqaacadii ku noqonayaan ayaynu ku soo marnay marka yaan lasoo hadal qaadin mid idinkoo xayraamay oo islaantii ay kala noqdeen hadduu soo qaado waar inaga joojidha meeshii inaan ku guunoobine gobonimo maaha waxaasi inagu soo qufine inaga daaho kaasi wuu socday allahuma iyagu haddii ay da isla yaabaanoo qoyskii ay yidhahdaan ninkii hadduu gabadhii waaye kala tegeen xoolo badan baa ka baxaye intaan aan u celin garashadu waa halkeeda laakiin inaad ku doodo ma taalo waa karaama iyo hiba macnaa waaqicaynu waafajinayna xadiidka وعن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه رضي الله عنهما أنه سئل عن رجل تزوج امرأة وxa cabdاللahi بن mascuud la weydiiyey nin gabadh guursaday فقيh buu ahaa وalam yfrid laha sadاaقا meherna aanu magacaabin wax mehera umuu magacaabin wuu mehersaday un laakiin adduun lama magacaabin waa wax iska banaani lahay walam yadkul biha lamanuu guri gelin xataa maata ilaa waxaad dhintay malagu qof walba wuu isa soo agtaagaya ma habsaamayo waktigii lagu ballamiyey ninkan wuxuu la kulmay oo gacanta uu ku dhigay isagoo gabadi u mehersanta midi u feedhanaysa sugayso ayuu gacanta ku dhigay meherna muu magacaabay bal ka war maxaa la yeelaya faqaala ibnu mascuudi radia allaahu canh cabdillahi ibn mascuud wuxuu ihi lahaa waxay leedahay milu sadaaqi nisaa'iha dumarka lodkeeda a meherka la siiyoo kale milu sadaaqi nisaa'iha dumarka la loda la asaag iyo faca meherka la siiyoo kaley leedahay waa ka fuqahadu u yaqaanaan mehru lmili laa waksa walaa shaaba laa waksa nuqsaan ma leh walaa shaaba siyaadana ma leh loogana yarayn maayo loogana badin maayo hablaha gayaankeeda lodkeeda maxaa lagu meheriyaabaa la odhanoo kaasaa la siin wa calayha alcidda asaydiina way qaadi oo ciddadii baa lagu leeyahay walaha almiiraas dhaxalkiina way leedahay dhaxalkiina way leedahay meher bay leedahay dhaxal bay leedahay asaydiina way qaadaysa yaanu la aqalgelinba meherkiina ma kala badhbayo kol hadday geerisoonay kuriin ahayn fa qaala macqil bnu macqil ibnu sinaan alashjaci ninkaasaaba waxa uu yihi saxaabiga ah faqaala qadaa rasuulu llahi sala allahu calayhi wasalam waxa uu nebigu xukumay fii barwac binti waashiq gabadhaa waa imra'atan mina oori naga mida weeyaane nebigu wuxuu u xukumay mila maa qabayta taa aada xukuntay oo kale war annagaaba garanoo daliilkii ku hayno taa aada xukuntay cabdilaahi oo haddaanad xadiiskii ahayn gabadhaa birwac laydhaa markuu ninkeedu dhintay saddexdaa arrimood buu nebigu uxukumay fafarixa biha bnu mascuud cabdillahi bn mascuud arrintaa aad buu ugu farxay rawaahu axmed walarbaca wasaxaahu tirmidi wajamaca xadiidkani waxa uu xusayaa gabadha haddii la meheriyo oo intaan lala aqalgelin laga dhinto arrinkeedu waa maxay tii la furay miyay la midta ila ta la furay waxaynu ku naqaanay sida aayaadka suurat lbaqara tilmaamayaan fa nisfu maa faradta wixii markaas loo magacaabay barhkii waa haddii wax la magacaabay haddii aan la magacaabinna mutcay lahayd oo mufawado ay ahayd taa miyay la midtahay maya way ka duwanta meherkeedii oo dhan baa wada sugmaya oo haddaan waxba loo magacaabinna halkee laga qiyaasanaya waxaa laga qiyaasanaya dumarkay sigtada yihiin ama kuwa iyada la loda wixii lagu meeriyo waa midkaas xaggii dhaxalka waa oori uun dhaxal bay leedahay lama odhanayo isma yarag oo gabar kamuu dhigan lama odhanayo laakiin dhaxal bay leedahay arrinta saddexaad asaydiina way qaaday saddex waa qof qof uu la aqalgalo xaas u ahayd oo caruur u lahayd xaqii ay lahayd unbay tana leedahay waxa si kale haddii loo dhigo halkan aad ka fahmaysaa meherku saddex mid buu ku sugmaa bitacyiin wa bidukuul wa bilmowt in loo magacaabo marka hore la meherinayo wuu ku sugmi karaa haddaan waxba la magacaabin oo uu la aqalgalana meherulmithli baa sugmaya haddii aan la magacaabin uu ka dhintana meherulmithli baa sugmaya marka iyadoon la magacaabin sida kaleu ku sugmi karo meherku waa isagoo ama ka dhinta ama la aqalgala haddii aanu labadaa midna jirinoo uu furo mutcay leeda meher ma leh birwac birwac buu nebigu saa ku xukumay sidii baa xukunkaasi uu ku sugmay waana masalada wuxuu u keenay had iyo jeer inaanu magacaabin uun meherku ku sugmine mowt iyo dukuul iyo uu ku sugmi karayo gabadha marka la leeyahy lodkeeda waxaa loo eegayaa hadday maal leedahay dumarka noocaas ee maalka iska leh ilan hadday maal leedahay haddii kale inaan isku meher noqon baa laga yaabaa xagga ragga marka la eege oo islaanta adduunka faraha badan leh ee iska taajirada ah haddii laydhaha la meheriyo de rag wax yaru lama tago waxweyn baa loola tegaya meherkeeda laga dhigaya halkaa waa laga qiyaasa waa taashiradii lae quruxdeeda iyo caqligeeda iyo aadaabteeda iyo da-da ay leedahay iyo inay inan tahay iyo inay carma tahay iyo waxyaabahaas oo dhanna wax laga eegi karo weeye meherkii korna u qaadi kara hoosna u dhigi kara meherka inaan waxba adduun in la magacaaba shardi maaha waa se iska sunna un dee mufawadada qaybta loo yaqaanaaba caynka ahaydba allahu subxana wa tacaala